welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idinkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadan doonnaa xaaladda qaxootiga iyo tahriibayaasha soomaalida ah ee ku sugan waddanka liibiya maalmihii lasoo dhaafay ayaa qaxootiga iyo tahriibayaasha waxaa loo geystay duqayn iyadoo qaarkoodna si toosa loo toogtay haddaba waxaa barnaamijka marti iigu ah oo qadka telefoonka uga qaybgelaya isagoo ku sugan magaalada tribuli ee dalka liibiya ambasadar muxyidiin maxamed kaalmooy oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi liibiya sacaad safiir soo dhowow waa dhowahay adiga iyo intana dhegaysanaysa ina maqlaysaba aad baa idin salaamaynaa waa tahay marka hore bal aan ku bilowno sawir guud naga sii xaaladda tahriibayaasha iyo qaxootiga ku sugan waddanka liibiya wixii ka dambeeyey duqayntii loo geystay xere ay ku jireen libiya sidaa kulligiin aad la wada socotaan waa meel dagaal dagaal culus ayaa ka jira hadda daqiiqada ka hor nadaashahi baan maqlaynay meel ay ka dhexaysa meel ay ku dhexaysa laakiin ma naqaano dagaalkaas wuxuu udhexeeya dawladda oo maxaan ku yirahda caalamku aqoonsan yahay iyo maxaan ku yirahda ciidamo nin generaal ah oo dhinaca bariga kasoo duulay oo idaacadaha iyo kulley meel baa kala socotaan dagaalkaas ayaa jira xooggiisa wuxuu ka dhacaya hadda duleedka magaalada tripoli hareeraheeda ayuu ka dhacaya gaaraha dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurta ayuu ka dhacaya marka mar badan heer ayuu maraya oo hadda meesha dagaal kuma dhex jirna laakiin inta badan midka waxa u geysta dadka waa duqeymaha oo ka imaanaya ama madaafiic laisweydaarsanaya ama maxaan ku yidhahdaa gantaalo ay soo rirayaan diyaarado habeen iyo maalinba leh marka dee waxay ku dhici karaan meelo maxaan ku yidhahdaa loogu talagelin bay ku dhici karaan marka dhibkii ugu dambeeyey hadda wuxuu ahaa maxaan ku yidhahdaa meel dadka muhaajiriinta ay ku jiraan oo gantaal uu ku dhacay gantaalkaasna dad badan ay ku leedeen dadka ku leeday inta badan waxa ay nagu soo gaartay inay yihiin maxaan ku yidhahdaa nigeria iyo mali iyo wadamo kale ku dhow iyo geni iyo dad ka socda ayay ayay u badnaayeen intaan ka war hayno maxaan ku yidhahdaa dhaawacyo fudud saddex qof oo soomaaliya ayaana soo gaartay wiil isagoo socdo asagoo derbi kasoo booday buu safaarada noogu yimid saddex gabdhood kalena la sheegay saddexda gabdhood hal mid baan magaceeda helnay gabar najax cabdi la yidhaahdo oo reer burca ah ayaa maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa dhaawac dhinac ka jaaray cisbitaalkan beri ku booqan doona haddii alla idmo labada kale laakiin tafaasiil weli kama helin dadka eheladu ah oo u dhow dhow waxay noo sheegeen sida ayay noo noogu sheegeen annagana beri baan indhaha kusoo arki doona haddii ilahay raalli ka noqdo intaas way xagga soomaalida dhibkeeda soomaali dhibatay warkeedi ma hayna looma looma sheegin nama soo gaarin dhibka meesha ka dhaca waa sidaas insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa maxaan ku yidhahdaa in intaa dhibka noogu ekeeya ayaan ilaahay ka baryaynaa laakiin mar walba waxaan ku celcelinaynaa on dadka soomaalida aan u sheegaynaa ama waalidiin ha ahaadeen ama walaalahooda ama dad kale ha ahaadeen guud ahaan soomaalida in laga waantoobo oo laga joogo maxaan ku yidhahdaa tahriibka gaar ahaan xagga libiya maxaan ku yidhahdaa haddii waktiyo sii horey sanooyin sii horreeyey ay dad u suura gashay inay libiya maraan oo badda galaan kadibna ay yurub iyo meelo kale haddii u suura gashay sheekadaas hadda ma jirto hadda qofka libiya soo aadayo waa qof maxaan ku yidhahdaa malakulmawdka soo malakulmawd uu soo soo doontay waaye oo waxaa kasoo horeeyo magifayaashiio hadda shabakad noqday oo shabakad isku xiran noqday dalal badan dadka socda ay xubno ka yihiin oo dadka la dilo la afduubo la fara xumeeyo la gubo wax walba lagu suubiyo godad lagu rido oo qofkii isra uuna joogin aakhira uuna joogin kusii dheeraatay dagaalka hadda socda oo hadde ay ku dhici karaan dadka madaafiicdaas ama gantaaladas ay haleeli karaan ee usii dheeraaday warar aan helayno oo dadka muhaajiriinta qaarkood ay noo sheegayaan intay safaarada noogu soo gaaraan warbixintooda kasiina waxaa kamid a weliba maxaan ku yidhahda meelo saxaaraha kamid dadka in keliyaha lagala baxo xubno qaar kamid a xubnaha jirkooda in lala baxo oo meelo kawaana oo kale ah meelahaas inay ka jiraan baa warkeedana soo gaaraya waxaana soo gaaraya dad maxaan ku yidhahdaa soomaalida kamid halkaas noogu yimid ay nagu soo waray in ayna ayagu soo tahriiban lakin lasoo afduubay arday suudaan joogto oo jaamacad dhiganaysa iyagoo meel baara fadhiya inay u yimaadeen koox hubaysan oo gabarna ay ku jirto maxaan weliba gabadha magaceeda noo sheegeen gabar farxiye la yidhaahdo oo indhashareer xiran iyo niman hubaysan baa waxay yidhahdeen waxay meel baara noogu yimaadeen wayna soo afduubeen waxay yidhahdeen wayna soo afduubeen ilaa xadka ayayna keen haddana koox kale oo hubaysan bay nagu soo wareejiyeen sidaas ayaana libiya kunida ay yihahdeen marka almuhim meeshan shabakad baa jirto oo tahriibka qaabilsan oo khatar ah maxaan ku yidhahda marka dadki inay feejignaadaan aada uga feejignaadan ayaan aad iyo aad ugu baraarujinayna magat waayahay waayahay sacaad safiir dhegeystayaal baa qadka ku jira oo aanu u weecan doonaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan ku weydiiyo dowladda caalamku uu aqoonsan yahay dabcan kama taliso aagga magafayaasha iyo weliba waddada ay soo maraan dadka tahriibayaasha dhulkaasi yaa gacanta ku haya ma dhul iska dad iska mooryaana ay joogaanba mise waxaa gacanta ku haya generaalkan howlgabka ah ee fallaagada ah ee hadda dowladda la dagaalamaya waxaa jira isku tuurtuur baa isku tuurtuur baa jira oo hadda ayaan dhaweyn generaalkaasi uu soo duulay marka waa kan ilaa duleedka magaalada tripoli soo gaaray maxaan ku yidhahdaa laakiin dhulka udhexeeya oo meeshas kamid a meesha la yihahdo meel ba layihahdo bani walid iyo meel la yihahdo shuwayrif waa meelaha ugu daran oo dadka lagu haysto si cadcada uma hayno maxaan ku yidhahda cidda gacanta ku hayso laakiin waa meelaha ugu badan oo labadaysa labada labada dhinac ba uu dagaal culus ka socdo oo mararka qaarkood diyaarado ayaa meesha ay zoonkeeda duqeymaha ka dhaca marka meel kasoo sukayso oo qaryaan la yidhaahdo oo saldhig weyn u ahayd ninkaas ninka generaalka u ahayd waa kan lagu duulay oo dowladda uu caalamka aqoonsiya ay qabsatay marka hadda macnaha waxaa la dhihi karaa marka meeshaas ugu daran generaalka inay hoos tagto ayay ayaa aya ayay u badan tahay ayay u badan tahay inkastoo baashan ay dagaal tahay marba marba qoraal la riixayo ay dhici karto mararka dambe in maxaan ku yidhahdaba ay isaga laga sii dhexa ay dhici karto laakiin weli lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda saacaddan kula hadlaya cid gacanta ku haysa lama sheegi karaya waad mahadsan tahay qadka baan aadayaa dhegeystaha ugu horeeya haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso safiir kaalmoy soo daa magacaygu waa liibaan maxamed sirwac waxaana idinka soo wacayaa caasimada soomaaliya ee muqdisho waa tahay marka soo safiirka waxaan weydiinayaa safaaradiina safaaradiina hadda oo ka furan maxaa tripoli maxay soomaalida u qabataa ma u qabataa soomaalida shaqadii loo baahnaa ee la rabay markaas in xitaa ay soomaalida xitaa hadda dhibaatooyin hadda markay dhacaan oo kale hadda weeraradaas oo kale markay hadda dhacaan iyo waxyaalo kale hadda dadka tahriibinta xitaa ay ka shaqeeyaan maxay u qabataa dadka soomaalida ah ee safaaradiinu waa mahadsantahay adeegyada ay safaaradda qabato waa macluum waa la yaqaanaa waa marka ugu horreysay ogaanshaha macluumaad inay hesho safaaradda oo meesha wax ka dhexeynaysa ay u dhexeyn inay macluumaadka ogaato oo safaaradda way ogaanaysaa marka xigta waxa ugu muhiimsan safaaraddu ay qabataa waxay tahay in hay-adaha ku shaqada leh masalan haddii dib u celin ay tahay oo kale iyo gargaar iyo hadday tahay in hay-adaha hadday noqon lahayd hay-adaha maxalliga ama hay-adaha dawliga in ay safaaraddu ku xirto waxaa kasii muhiim taas waxay tahay caddaynta soomaalinimada dadka soomaalida inta soo marar badan dad kale dad kale oo aan soomaali ahayn baa soomaalida ku milmi kara ama sheegan kara waxbaa isku qaldami kara marka safaaraddu waxay caddaynaysaa inta soomaalida tahay inay sheegto dukumenti inay u samayso masalan dib u celin markay markay soo noqonayaan dukumentiga hadda basaboor ma jira laakiin dukumentiga maxaa ku yidhahda gohumka la yidhahdo ama wasiiqo safarka la yidhahdo oo dadka kusoo baxayaan ama dib loogu soo celinaya ay safaaraddu u samaynaysaa u samaysaa kadib markay xaqiiqsato qofka inuu soomaali yahay markay xaqiiqsato ay safaaradda arrintaa u samaysaa meesha uu joogo ayay ku ogaataa cisbitaalada marka la tegayo la geenayo haddii safaaradda aan warqad u qorin cisbitaaladu ma qaadilayaan dadkii safaaradda warqad u samayso cisbitaalka u gudbisa geeri hadday timaado cid la aasaya ma jiro haddayna safaaradda warqad qorin oo cadaymo aanay bixinin marka arrimahaas oo dhan waa adeegyada ugu muhiimsan safaaradda ay bixiso ayay kamid tahay haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo dabcan waddanka libiya sida aad warkaadaba ku bilowday dagaallo sokeeya baa ka jira dowladda soomaaliyana dabcan waxay aqoonsan tahay dowladda adduunkuba uu aqoonsan yahay tripoli ku sugan adigiyo safiirkii ah baa caasimadda jooga ma laga yaabaa in go-aankaas soomaaliya ay qaadatay ay qolyaha mucaaradka ah ku colaadiyaan tahriibayaasha soomaalida ah haddii ay iyagoo habqana waddooyinka ka qabsadaan horta dowladdan soomaaliya keliya ma aqoonsanin dalal fara badan oo caalamka ayaa aqoonsan hadda tripoli safaarada soomaalida keliya kuma sugnayn safaarado badan oo kale ayaa ku sugan inkastoo kuwa badan ay ka baxeen laakiin annaga kuwa jooga ayaan ka mid nahay hadda meelahaan naga fogeyn waxaa degan safaaradda mali waxaa halkan kala degan safaaradda eritrean ayagan soo kale isku dhownaayay safaarada kaleba marka safaarada waa joogaan kuwa ay ka tegayna way jiraan dadka wax loo geysto ayagoo meelaha maraayo mucaarad keliya maahe cid kasta wax u geysan kartaa xataa mararka qaarkood waxaa jiro markii sidaan oo kale dagaallo ay u jiraan labada dhinac ee dagaalama ay ka sugoo kooxo aan cidna ka amar qaadanin oo labada dhinac midna aan taageersanayn oo iska fallaaga ah ayaa oo jawiga cakiran ka faa'iidaysanaya ayaa dadka afduuba dadka intay qabtaan baarta oo telefoonada iyo ka qaata wixii lacag ay haystaan kadibna marar qaarkood wixii jir jirdil iyo dhibaatooyin badan u geysta maalin walba arrinta ayaana soo gaaraysa marka taas kuma xirna mucaarad iyo mucaaradare iyo kuma xirna laakiin marba haddii meesha dagaal uu ka socdo dagaal sukeeyo weliba uu yahay waxaa nala gudboon soomaali ahaan in laga fogaado aad iyo aad looga fogaado oon loo imaanin ama maxaan ku yidhaha inta joogtana ay socodka gaabiyaan ama socodka yareeyaan guryahooda ay iska joogaan iyo meelaha kale ay ku sugan yihiin dadka soomaalida gaaraha dhalinyaro waxay u badan yihin waxay iska jecel inay iska socdaan warwareegaan habeen iyo maalinba waxay jecel inay iska socdaan oo halkan baan kusoo fiidsanaya halkan baan kusoo xaweynayay sida kan yidhahdaa ugu badan oo dhalinyaro ka dhex dhexaysa marka waxaan aada ugu baraarujinaynaa cidda ay lasoo xiriirayaan oo waalidiinta inay yidhaha war socodka socodka iska daayay iyo meel socodka eh qof walba meesha uu kusugan yahay hadduu xaafad degan yahay hadduu meel degan meeshiisa inuu ku nagaado ayaa haboon laakiin haddii qofka uu socsocdo meela iska warwareego oo mar meel baan aadayo saaxiibaan lasoo sheekaysanaya hadday dhacdo maxaadi macadaro ka sokow kooxa fara badan oo hubaysan ayaa dadka afduubta markay afduubtaana waxay kusii wareejiyaan oo lacag ka siistaan kuwa magafayaasha oo xaraha jooga ayay lacag ka siistaan oo kumaan kun doola- doolar ayay dadka la siistaan dabcan libiya sida aad ka dhawaajisayba ma aha sidii hore dagaalabaa ka jira oo weliba dagaalla sokeeye ah madaafiicdabaa haddadan aan kula hadlayo meelo aan kaa fogeyn dhawaqooda laga maqlayaa socodkii soomaalida tahriibka ahayd ma yaraaday ma sidiisiiba mise wuu sii kordhay wixii ka dambeeyey colaadahan sokeeye ee waddankaasi ka bilowday waxyaabaha la yaab kale hadda aan beryahan dambe aragna waxay tahay waagii hore waxaan arki jirin dad da-doodu labaatanka waxay ka sarreeyeen un baa socon jiray hadda waxaan aragnaa shan iyo toban jir afar iyo toban jir lix iyo toban jir toddoba iyo toban jir oo wiilal iyo gabdhaba leh oo aan la yaabin aan isleeyahay, war see saxaaraha kusoo marteen see magafa usoo dhaafteen aan la yaabna ma garatay saf- waxaa noogu imaana safaaradu noogu imaana afar iyo toban jir iyo shan iyo toban jir iyo lix iyo toban jir oo weli way soo tahdiibiya xataa iyaga markaa la sheekaysana waxay noo sheegayaan kuwa badan oo yaqaana inay dhexda kusoo jiraan bay nooga sheekeynayaan ma garat bal qadka telefoonka aan dib ugu laabanno dhegaysabaa qadka ku jira ee, adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya ee, soo daa su-aasha aad u hayso safiirka maxamed ibraahim oo jooga muqdisho safiirka waxaan weydiinayaa ma jiraan dad soomaali ah oo libiya wax ku noqday hadday jiraanna maxaa dowladda soomaaliya wax u- ee u qabatay ee u gargaarka u fidisay intay la eg tahay dhibaatada ka dhacda dalka libiya waa tahay ee, waxaan filayaa in ee, ee, aad maqlaysay safiirku inuu ka dhawaajiyey in saddex qof dhaawac fudud uu ka soo gaaray weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday xerada ay qaxootigu ku jireen ee, laakiin waxaan filayaa inaad kala jeedo guud ahaan ee, ee, tahriibayaasha iyo qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka libiya ma jiraan ee, kuwa ay dhibaata ka soo gaadhay ee, colaadahan ugu dambeeyey ee dalkaasi ka socda haye sacaad safiir maya taa ma hayno colaadda ugu dambaysay weli nama soo gaarin dad waxaa ay ka soo gaareen laakiin waxaa aad iyo aad u badan aad iyo aad u badan meeshan waxaa aad beryahan u jira cudurro ayaa ayaa fiday cudurka een, feeraha ee ee, tiibishada soomaalida u taqaano Mhm.
iyo waxaa jira cudur kale oo dadku isxoqayaan oo xataa ka culus kii soomaalida ay ukasi jirtay isnidaamiska aan ahayn oo dadku say isku xoqayaan jirkooda ay gogoynayaan dad fara badan oo labada cudur u dhintay ayaa jira oo rag iyo dumarba leh oo dagaalada intay so- dagaaladii ka hor maalmo ama ama duli ahayd kuwa badan oo aan caafnay baa jiro ee kuwa badan weli xisabtaabka jiifa ayaa jiro ee marka cuduradaasna aad bay u badyin waxaan umalayna marka xaaladda halkan taagan iyo jawiga iyo colaadahaas waxyaabaas inay ka dhalanayaan baan umalaynayna cudurka feeraha ama tiibishada haddii aan kula hadlaya kuwa weli xibitaalada ugu jiraan waayahay dhegaystaha xiga baan u gudbayaa ee ee magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto ee kadibna su-aasha aad doonayso inaad weydiiso safiir kaalmooy u gudub waa cabdifataax cabdullaahi maxamed oo jooga magaalada baydhabo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan weydiinayaa wasiirka haddii safiirka lasoo ili lasoo iliyo dhalinyarada joogta libiya soomaaliya dowladda in qorsheysan tahay inay shaqooyin u abuurto waxaan ognahay in dhalinyaro dhalinyaro badan oo lasoo eliyey ay kadibna ay u noqdeen meeshii laga soo eliyay wasiirka su-aasha aan soo weydiinaya dawladda qorshe ayay u dejisay mar alla marka la sii de- marka la geeyo xamar ama laga dejiyo magaalada laga dejiyo isla markiiba madaxda ugu sarreysa ee ee dalka ayaa la kulanta barnaamijkooda farta laga saaraa ee wasaarada ku shaqada leh ayaa loo qaybiyaa gargaar waa loo fidiyaa marka hawshaasna meel fiican bay maraysaa inta aan la soconno waad ka sheekaysay dabcan ee dhibaatada ee ay tahriibayaashu soo maraan marka ay dhulka iyo saxaraha soo gooshayaan ilaa ay ka yimaadaan haddiiba ay nabad ku yimaadaan ee caasimadda waddanka libiya ee tripoli ee ma xadidan yahay oo ma la xadiday mise weli waa iska sidii oo halistii unbaa jirta in badda ay ku qariqmaane ee ee xadidan Ee, waxaan dhihi karaa ee, inkastoo aan kaa dhex galay waxaan dhihi karaa ee, shabakad weyn oo magafayaal la yiraahdo oo jinsiyada kala duwan iskugu jiro oo liibiyaan ku jirto oo soomaali ku jiro oo suudaan ku jiro oo eritreyaan ku jiro oo ethoobiyan ku jiro oo jaad ku jiro oo cid walba ku jirto ayaa meeshan ayaa meeshan ka jira marka way isku xiran yihiin qaarkood maamulayaasha dadka bad iyo xeebaha jooga ay ku xiran yihiin oo xubno ka yihiin marka dadka safaaradii halkaaba waa lagala cararaa oo waxaa dhinacaas waa lagala cararayaa dadka marka dalalkooda laga soo laga soo waxeeyo laga soo qabanqaabiyo oo laga soo wado oo madgafiyaasha waaweyn lasoo gaarsiiya calatuul waxaa loo sii gudbiyaa kuwa badda jooga saas ayay xagga badda markaa ugu sii gudbaan marka safaarad iyo tripoli waxa la yidhahdaa ma jirto warkeeda marka arrintaas way socotaa si waxay ku dhacdaa dabcan si oo oo suuq suuq madow ah iyo Mhm.
iyo qarsoodi ayay ku dhacdaa oo habeenadii dadka la daabulaa oo meesha la geeyaa masalan hadda saddex maalmood ka hor gabar safaaradda noogu timid waxay noo sheegtay sagaal bilood inay meel xeeba ay joogeen oo lagu haystay sagaal bilood iyagoo koox dhan ah oo jinsiyada kala duwan ah oo maxaan ku yidhahda habeen walba lagu lahaa badda caawaad gelaysa caawaad gelaysa sagaal bilood baan kusoo dhamaystay bay nagu tiray gabar yar oo toddoba iyo toban jir da-deeda aan ka barnayn oo safaaradda noogu timid oo aan u samaynayn warqadii dib u celinta marka arrintaasi way jirtaa dadka aad baa loo qaldaa waa la afduubaa kadibna badii halkii ayaa ayaa marka ayaa- marka waa waa un laba halisood halistii saxaraha oo ay ka horeyso halistii badda halista saxaraha halista magefaha iyo halista badda waayahay eh, dhegeyste baa qadka ku jira eh, adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya safiirka weydii su-aasha aad qabto
magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada cali xayr oo ka tirsan gobolka awdal marka ugu horeysa waan salaamaya bahda v o a gaar ahaan jacfar iyo barnaamijka oo baadihinaya safiirka waxaan weydiinayaa dadkaasi muhaajiriinta ah ee waxa weeyaan lagu duqeeyey dalka libiya ee sida la sheegaya soomaaliduna qeyb ka tahay Eh, safaaraddu maxay kala socotaa Een, wacyigelin ku saabsan khataraha jira ee dadku usoo bareerayaan safaaraddu ma samaysaa Een, waxyaabahaase dadkaa ku kalifay inay soo tahriibaan iyaga oo halista intaa leeg naftooda soo gelinaya maxaa lagu tilmaami karaa waad waad mahadsan tahay eh, wa- dhinaca wacyigelinta aad gudaha ka wadaan iyo dibaddaba sacaad safiir annaga intii tabarteena wixii na soo gaaro oo aan helno waxaygelin baan u samaynaa aad baan uga mara mararka qaarkood meelaha xaafadaha ay soomaalidu degyihiin xaafadooda ayaan ugu tagnaa oo aan aad iyo aad uga waxyigelin uga samaynaa Eh, idaacadaha waan ka hadalnaa meel walba ta- muqaabalooyin oo telefishano ayaan samaynaa oo aan uga digayna dadka maxaan ku yidhahdaa eh, uga digayna khataraha tahriibta iyo aad iyo aad uga uga uga celin laakiin arrintan waxay u baahan tahay xamlad guud oo laga wada qayb galo waalidiinta iyo iyo maxaan ku yidhahdaa iyo cul- iyo culimada iyo masaajida meel walba in soomaali oo dhan ay u wada kacdo in dadka looga looga digo maxaan ku yidhahdaa khataraha tahriibta laga joogo maxaan ku yidhahda annaga idaacada waan ka hadalnaa dadka waan u sheegnaa si joogta in muddo badan waan wadnay weligeena waan wadnay shabakadaha waan ku qornaa meel walba ku qornaa Eh, haddii alla idmana waan sii wadaynaa ilaa maxaan ku yidhahdaa yoolka kala dambeynta laga gaaro marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida o dhan inay wada kacaan oo qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo uu me- me- me- qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku lug laba in maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa la- loo loo laga wada qayb qaato Waayo.
waxaa kaloo loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka maxaan ku yidhahdaa dadka wax tahriibiya eh, iyo cidi lagu ogaado inay arrinta ku lug leedahay in gacan bira lagu qabto meel laga soo wada jeesto ayaa loo baahan yahay waad mahadsan tahay dhegeyste kale baa qadka ku jira eh, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad dooneysa inaad weydiiso safiirka bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa sabiir aadan xidig oo jooga degmada caamada waaqi gobolka galgel waan salaamaya marka hore idaacadda free wel kusoo dhacay marka xigtana tafsiirka waxaan weydiinaya dowladda soomaaliya in badan waxaan arki jirnaa iyadoo dhahda dadkiiba dib loo soo celiyay oo- oo kasoo degaya airboortka xamar iyo marka dhibaatada ugu badnaydna hadday ka jirtaa meesha la yidhaahdo ee libiya marka dowladdu awey kaalintii awal ay ku faani jirtay meeday maxaa maaragtay dadkaas wax loogu qaban waayo soomaaliyeed Eh, su-aashaas baan weydiinayaa maaragtay Waayo, tafsiirka wa- waad mahadsan tahay haddabay ugu daran tahay buu leeyahay dhegeystahan eh, mana aragno dhaqdhaqaaqii eh, dowladda aanu horay uga barannay ee ahaa dib u soo celinta tahriibayaasha hawshaasi waa hawl lagu dhex jiro warbixinada dawladdu waa u gudbinay aniga kula hadlay dhawaan xamar waan tegi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo maxaan ku yidhahdaa qaybta iga aadan baan ka qaadan doonaa ka qaadan doonaa wax weyn baana laga qaban doonaa haddii alla idmo sidii maxaan ku yidhahdaa dadka waa weli eh, isku sii dejinay inay liibiya joogaan ugu socdaan maxaan ku yidhahda dadka weli isku sii dejinay wax weyn baa laga qaban doonaa haddii alla idmo dhibaato baa dhacday hadda oo aad eh, hore uga soo sheekaysay Eh, ma jirtaa cabsi ah in tii oo kale ay soo noqnoqoto way dhici kartaa way dhici kartaa maxaa yeele meesha dagaalaha ka socda gantaalla la isweydaarsanaya diyaarada wax soo tuuraya marka sida ay ugu dhacday meeshii hore ayay meelo kalena ugu dhici kartaa hataa xaafado ayay ku dhici kartaa xaafado ay ku dhici kartaa marka in aad looga feejignaado oo laga sii cararo ayay u baahan tahay ma jirtaa cid aad is leedahay eh, iskaashi baad kala samayn kartaan sidii loo badbaadin lahaa ama ugu yaraan looga fogeyn lahaa qaxootiga gaar ahaan kuwa soomaalida ah goobaha colaadaha iyo madaafiicdu ay ka jiraan waa saddex dhinac eh, dhinac waa wasaaradda arrimaha dibadda ee libiya oo shalaydan baan ka wada hadlayna arrintaa mida iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyada kale ku shaqada leh ee daakhiliga ah dhinaca xigana waa hay-adaha dooliga dooliga u s ata iyo i m t ay kamid yihiin i m ta beridan bay xataa noogu imaanayaan safaaradda oo uwin waxay tahay in la dedejiyo la dedejiyo maxaa dadka isqoray oo dib ucelinta in la dedejiyo annagana aan dedejino maxaan ku yidhahdaa diiwaangelinta dadka intaasna waxaan la cararayna waxay tahay marka in meesha laga laga laga laga sii fogaado ayaa aada looga shaqaynaya laakiin annaga safaaraddan hadda waan fadhinaa oo waxaan u fadhinaa iyadoo aan la shaqaynin haddana qofkii yimaado ee diyaara inaan qorno si beri oo maalinta shaqa shaqaa uula qabsado ayaan ayaa ayaa ula jeednaa marka waa sidaas walaal waayahay dhegaystaha xiga fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso safiir kaalmooy magacu waa cabdiraxiin axmed nuur geembe oo kasoo kasoo wacaya voice of america magaalada guloceel su-aashaan weydiinayo safiirka isagoo mahadsan waxaa waaye mudana safir waxaa jira soomaali badan oo rag iyo dumarba leh oo ku gadoonsan gobollada libiya qaar kamid ah oo hata ay kamid yihiin qaar lagu qabto shaqooyin adag oo beer lagu fasho halka ay joogaana kama jirto dawlad qaramada midoobay ay taqaano ee waxaa jira maamulo iyo shacbiyad maamusha meesha marka sidee loo keeni karaa xeryaha qaxootiga ee magaalada tribal ku yaala kadibna loo soo qaadi karaa mahadsanid muane saaxiib markaan runta kuu sheega runta markaan kuu sheega hadalkii horaantiisan ay ku jirtay meelaha dadkaasi lagu haysto waa meelaha aanay dawladda aanu xukumin dawladda kalena aanay xukumin waa lama degaanka waa meel lama waa meel fog oo xuduudda sudan xiga iyo jaad xiga waa meelaan cidna ka ka ka talinin kooxahaas waa kooxo fa fallaaga ah annaga muddosan sii horreysay annagoo dhowr iyo labaatan safaaradada ayaan qayladaan ka muujinay wasaaradda arrimaha dibadda libiya kala hadalnay in arrinta xal loo heldegdega laakiin arrimaha dibadda libiya waxay noo sheegeen in waktiga xaadirka ah ay aada ugu adag tahay wax ka qabashada arrimahaas oo waxay noo sheegeen meesha inaanay xukumin cidna aanay ka talinin marka in ay u baahan tahay in xoogaa jawga inta uu jawga inta wax iska bedela in loo kaabiyo laakiin waktiga hata ee taagan haddii aan ku yidhaahdo dad baa laga soo qaadaya meesha iyo meel baa la keenay haddaan ku yidhaahdo waxay noqonaysaa marka hadal aan sax ahayn bay noqonaysa marka warka wuxuu ku idil yahay dhulka magafayaashu ay dadka ku haystaan looma dhowaan karo waktiga xaadirka ahaa looma dhowaan karo waayahay dhegeysto kale baa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow ri markaan kuu sheego wadooyinka looga baxa tribol ee dhinaca aado hadda wayba xiran yihiinba oo dagaal oo hadda tribol lagamana bixi kara mana lasoo geli karo kul ahaan marka marka laga laga hadlayo dhegeysto baa qadka ku jira hadda naftiisa iska soo biimeeyo ee soo saariiba aada dhibaata culus buu la kulmaya maxaa yeelay halkana ma jira halkana ma jira waxaa laga jira sida ugu soo socda ayuu magafe afka u galaya ubuuxda magafayaasha ayuu afka u galaya kadibna wuxuu ku dambaynaya godadkaas in lagu rido ama badda uu ku dhinto buu ku dambaynaya waayahay dhegaystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto kadibna su-aashaada u gudub bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu cabdiraxmaan faarax shige shiga magaalada hargeysa aad baan idin salaamay jacfar kuukay iyo iyo khabiirkaba waxaan qabaa hal su-aala oo aan weydiinayo khabiirka si maxaad idinku dadka qaxootiga aad ka caawin kartaan ama ama soo celin ahaato ama gargaar kala ahaato maxaad ka caawin kartaan dadka idinku kaalka ku sabaalaysan asalaamu calaykum
dabcan su-aaluhu waxay u badan yihiin maxaad ka caawin kartaan dadka in badanna safiirku uu kasoo jawaabay oo waxaan filayaa in laba jeerba su-aasha su-aal u eg hore loo weydiiyey dib usoo celinta iyo waraaqaha aad u samaynaysaan dadka oo aad ka caawinaysaan sidii waddankooda ay dib ugu laaban lahaayeen iyo inaad xogta soomaalida raadisaan maxaan ahayn oo aad dadka u sheegi kartaa oo aad ka caawin kartaan taariibayaasha ku sugan waddanka libiya waxaan ka caawinaa waxaan ka caawinaa masalan hay-adda dib ucelinta samaysa ee i m ta loo yaqaano oo kale hawshaanba qabat ilaa aan annaga u gudbino sidaas oo kale hay-adda u n s r t qaxootiga ilaa annaga aan gudbino iyada interview lama yeelato marka hay-adaas annaga ee ku xirnaa maxaan ku yidhahdaa wixii looga baha dhinaca dawladda libiya hadday masalan geeri timaado ama dhib kale shir kala yimaado oo dhan annaga safaaradan aan gudbino cid qaabilaysaa ma jiro maxaa dadkan waxaa loo yaqaana muhaajiriin geyr sharciyiin baa loo yaqaana muhaajiriin geyr sharciyiin ayaa loo yaqaanaa macnaha dad muhaajiriina oo sharci daro dalka ku jooga marka ilaa annaga warqadda aan u qorno oo aan idhaano qofkaasi waa saas waa maxaan ku yidhahda waa qof qaxooti ah waa soomaali waa qof dhibaataysan gacanta noocaasa hala siiyo ilaa aan idhaano cid la hadlaysaa ma jiro hataa qofkii u baahdo inuu guri kiraysto ilaa aan annaga manduub u samayno ama annaga la xelin way adagta in xataa qof guri laga kireeyo ma garat waaya su-aasha ugu dambaysay aan anigu ku weydiinayo dadka hadda ku sugan gudaha magaalada tribuli ee caasimadda ah xaalkoodu waa sidee iyagu noloshoodu waa sidee maxayse u qaybsan yihiin kuwa xabsiyo ku jiraba aanu maqlaynaa inay jiraan laba nooc bay u qaybsan yihiin ama saddex nooc a yidhahda tribuli gudaheeda kuwa waxaa jiro maxaan ku yidhahdaa meelaha xeryaha ku jira oo sugaya ama in dib loo celiyo isu qoray ama qaarkood yirahda maxaan ku yirahdaa u n kaana qaadi doona oo dibadaha ana loosii qaadi doona oo saas qalbiga ku qalbigooda u sheegayna way jiraan oo oo xabsi xere- xeryaha ku jiro qaar waxaa jira magaalooyin iska jooga oo iska xamaasha meelaha ka xamaasha oo guryo kiraystay way jiraan iyo kuwa ayaga ku dul noolna way jiraan kuwa waxaa jira dhinacna aan u bixin kuwaas aanay kuwaan ahayn oo warwareeg weli ku jiro oo aan saldhiganinna way jiraan fariinta marka ugu dambayntii aad u dirayso ee soomaalida guud ahaan ku dhegaysanaysa maxay tahay waxaan fariina u diraya soomaalidana ge- eh, gaarsiinaya codteerna weliba aan leeyahay kuna celcelinaya ha laga joogo ha laga waantoobo maxaan ku yidhaahdaa tahriibka ha laga joogo oo libiya in lasoo aado loo soo tahriibo oo xaggaan usii gudaya bad baan maraya talyaani baan qabanaya albaabkaasu waa xiran yahay qofka ku riyoodo ama ama ku dhaqaaqan waxay noqonaysaa qof baabuur soo cararaya isku dhigay oo kale ayuu ayuu noqonaya oo aan aan laga rajaynin ba inuu ku badbaadin ilaahay si kale yidhahda mooyaane marka waxaan leenahay ha laga jooga tahriibku waa tahluko waa tahluko waa naftaada oo aad dishay buu lamid yahay ha laga jooga ayaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal adinkuna waad mahadsan tihiin kuwa ka qayb galay ee teleefanada nagula soo xiriirayna waan u mahad celinayaa barnaamijkeena iyo wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinaya waxaa barnaamijka igala qayb gelayay safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka libiya muxyidiin maxamed kaalmooy oo ka hadlayay xaaladda tahriibayaasha iyo muhaajiriinta soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi libiya dhammaantiin waa idin salaamin waxaan idin rajaynayna guul insha allahu soomaaliya ha noolaato tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelya